magaalada muqdisho weliba ka furmay shirweynaga koowaad ee horumarinta silsiladaha maalgashiga beeraha ee dalka soomaaliya kaasoo uu sufuri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud shirkan oo yahay qaban qaabadi wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba ku qeybgalahaya wasiirada beeraha waraabka dowlad goboleedyada dalka ganacsatada maalgeliyaasa beeraha iyo khuburo alamiye wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maaraya oo ku hadalay shirkiyana sheegay inay soomaaliya xillo cusub iyo galahayta dowladdan iyo diyaaraday qorshayaal cusuba shirkan qiimaha badan ee maanta iyo berri halkan inooga socon doona oo looga hadli doono maalgashiga beeraha soomaaliyeed oo aada og tihiin inay yihiin lafdhabarta dhaqaalaha soomaaliya meesha ugu badan ee nolosha dadka soomaaliyeed ku tiirsan tahay iyo meesha ugu badan ee dadka ugu badan ay shaqo ka helaan waxay soomaaliya dhoofin jirtay dalagyo badan oo beeraha ka soo go'a sida mooska liinta sisinta xijiga iyo wixii la mid ah markaas shirkan yoolkiisa ugu dheer wuxuu yahay waa sidii aannu u gaarsiin lahayn soomaaliya isku filnaansho cunto ka dibna adduunka ugu dhoofin lahayn cunto mudane madaxweyne waxaannu shirkan u qabannay in shirkadaha soomaaliyeed ee kuwa caalamku caalamkuba u sheegno in soomaaliya gelayso xilli cusub oo aannu ka rajaynayno inuu noqdo mid bashbash iyo barwaaqo la galo xilli cusub oo aannu ku magacownay xilliga isbeddelka qaranka national transformation era xilli cusub oo aannu doonayno in dowladda iyo shirkaduhu samaystaan new bartnership oo dalka lagu barwaaqaynayo tribal b ugu dambayntii mudane madaxweyne waxaan ku soo gebagabaynayaa oo u sheegayaa maalqabeennada soomaaliyeed iyo maalqabeennada caalamka in khayraadka dihin ee soomaaliya ku jira dowladdu ay fasaxayso shirkadahana ay ku shurkoobayaan ku shurkoobayaan sidii loo gaari lahaa barwaaqo waxaan kula talinayaa shirkadaha soomaaliyeed iyo kuwa kaleba ee caalamka inay isha ku hayaan qorshaha dowladda ee isbeddelka qaranka ee dowladdu waddo oo isloogankiisu yahay soomaaliya is open for business wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka koonfur galbeed ee soomaaliya xasan sayid ali oo sidoo kale nishay ku hadli shirka iyo weliba uuse tilmaamay in walhasaarowka dalagga beeraha uusoo qeybgu-eye qoranqaadowka dhagaalaha soomaaliya oo dhanga saad ogtihiin wax soo saarka dalagga beeraha wuxuu qayb ka yahay kobaca dhaqaalaha soomaaliya oo dhan saad ogtihiin dowladda koonfur galbeed deegaanadeeda waxaa ka mid ah boqolkiiba sagaashan iyo sagaal wax soo saarka beeraha ayay caan ku yihiin qaybahooda kala duwan hadday noqon lahay muuska hadduu noqon lahaa gallayda hadday noqon lahay masagada waa caan ku ah oo dhul beereed oo roobkana ku baxo wawiyana leh waa runtii dhulkii hadduu nabad guuro xal waa loo helayaa dadka hadday maskaxda ka nabad guuraan laakiin xal looma helaayo marka waxaan rajaynaynaa dadka soomaaliyeed guud ahaan in ay isku tashtaan inay isku tiirsadaan dhulkoodii ay u soo noqdaan leanna qofka markuu kufar dhulkuu ku taagsadaa dalka hadduu burburayna meesha keli laga soo kaban karo waxa waa waa in dhulkii lagu taagsado beerihii loo laabto xoolodhaqasida loo laabto taasaa waxay qayb ka tahay in soomaalinimadii iyo dowlad wanaaggii uu dib u soo noqdo dhaqaalihii dalka iyo kaabayaashii dhaqaalahana ay markaas aan helno dad isku filanna aan noqono wasaaraddii beeraha federaalka ay nagu hogaaminayso hay-adihii kale oo gacanta ka geysanayana ay joogaan runtii fariintu way ka weyn tahay tii annaga aan diri jirnay taasaan ku kabayna waxaan leenaha dalkeenna inaad maalgashataan aad u soo noqotaan waad ogtihiin qamadiga maanta la keeno dalka dibaddiisa laga keenaa oo maanta waxaa socoto waxyaaba runtii aan dhagaha u roonayn in mooskii soomaaliya xitaa mar wax laga sheegay soo marka annaga waxaan aad aad ugu kalsoonnahay dhulkeennii wasaaradda beeraha aaday ugu kalsoon tahay dadka reestood weys dad isku tashanay waayo ugu yaraan ilaa iyo boqol iyo iyo labaatan iskaashatooyin baa jiraan runtii tayadooda aad u fiican tahay soo saarkooda fiican yahay dalagyo kala duwana soo saara waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa soo dabaystay inay gobolada qaarkooda ay mucaawino geyn doonto insha allah ujeedkan shirkin weliba uu seeyaa dhiirigelinta maalgashiga beeraha dalka soomaaliya si korlanka qaada koranqaadowka ilaha dhaqaalaga dalka weliba nuusa dareera doona muddo la maalmoode